asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal waa talaado taariikhdana ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sannada laba kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada saaka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya idin hayana waxaa ugu waaweyn tafaasiil dheeraad ayaa ka soo baxaysa guluf u dhexeeya maleeshiyaadka argagixisada shabaab iyo daacish oo ku dagaalamay qeybo ka mida gobolka bari ee puntland danjiraha soomaaliya waddanka suudaan oo kulan la qaatay taliyaha ciidanka asluubta waddankaasi suudaan ayaa kala hadlay sii deynta maxaabiist soomaaliyeed ee ku jirta xabsiyada waddankaasi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa la kulmay bulshada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku dhaqan magaalada garowe akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa dacwad u haysata shirkad laga leeyahay waddanka jaynaha
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warkayaga raadiyo muqdishow oo kooban haatan u diyaargarooba isagii oo faahfaahsan oo idin ambaqaado aniga xale cabdulqaadir cali insha allah shir looga hadlayo xasilinta caasimadda dalka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wariyahayaga sugaal macalin maxamuud ayaa warkan inoo faahfaahinaya
shirkan oo ah mid labadii bilba mar la qabto ayaa looga hadlay arrimo muhiim u ah xasilinta dalka iyo iskaashiga hay-adaha kala duwan ee ku howlan dib u soo kabashada soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cabdulaahi faarax wehliya ayaa shir guddoomiyey waxaana kasoo qayb galay xubno ka kala socday xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha xafiiska amniga qaranka dowlad goboleedyada dalka gobolka banaadir iyo sidoo kale hay-adaha soomaaliya ka taageera howlaha xasilinta dalka sidoo kale shirkan waxaa looga arinsaday sidii loo dardargelin lahaa howlaha xasilinta iyo dowladaha hoose ee ka socda dalka iyo sidii la isugu dubaridi lahaa iyadoo la raacayo istaraatiijiyada xasilinta dalka iyo tubta amniga iyo cadaaladda oo ay xasilintu qaybka weyn ka tahay waxaa la isku raacay in si dhow la iskula xisaabtamo iyadoo la farayo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha xasilinta in ay raacaan hanaanka dowladeed ee ay wasaaraddu u dejisay waa in aynu isla xisaabtannaa ma ahan oo keliya in aan shirkan uu noqdo mid lagu kala aragti qaato waa wuxuu noqon doonaa oo aan joogteyn doonaa howlaha isla xisaabtanka saa waxaa yiri wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi faarax wehliye gabagabadii waxaa laysku raacay sanadka inuu noqdo sanadkii taabagelinta mashaariicda xasilinta si loo gaaro ama loo gaarsiiyo bulshada adeegyadeeda kala duwan oo ay u baahan yihiin iyada oo ay ugu horeyso amni xasila in dalku uu helo
mahadsani sugaal faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa dagaal u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo daacish oo ka qarxay qeybo ka mida gobolka bariya puntland wararka laga helayo deegaano ku dhowdhow magaalo xebeedka boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegay in dagaal u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo maleeshiyaadka daacish ay isku fara saareen deegaan qayaas ahaantii toddobaatan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab la sheegay in weerar ay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyada kale oo ay isku hayaan qaybo ka mida goobaha ay ku dhumaalaysanayaan ee gobolada dalka ee daacish ilaa ay haatan lama sheegin wax khasaaro halkaasi ka dhashay balse waxaa wararku ay tilmaamayeen in labada dhinacba ay jiraan khasaaro xoogan oo dhimashii dhaawac isugu jira ay isu geyseen waxaana dagaal gaatin ah kooxda al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka daacish waxaa la sheegaya in dadka dagaalkaasi ku dhintay uu ku jiro yaxya xaaji fiile oo isagu loo yaqaano abu zakariya oo isagu ka mid ahaa dadkii halkaasi waa maleeshiyaadkii al-shabaab oo dagaalkaasi ku sugnaa waxaana shabaab ay sheegeen in qofkaasi ay ku tiriyeen inuu ka tirsanaa dhinaca maleeshiyaadka daacish ee soomaaliya ku dhumaalaysanaya sidoo kale waxaa jira khasaare kale oo lixaad leh arrintan maaha markii ugu horreysay oo dagaal uu dhex mara al-shabaab iyo kooxda daacish waxaana goor sii horreysay daacish ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhana kooxda al-shabaab arrintan ayaa muujinaysa ay fafaallo ku waadan inay guuldaraysanayaan maleeshiyaadka shabaab iyo daacish oo iyagu u midoobaya dhibaataynta bulshada dhanjiraha soomaaliya wadanka suudaan u fadhiya oo la kulmay taliyaha ciidanka asluubta ayaa kala hadlay sii deynta maxaabiist soomaaliyeed ee xabsiyada dalkaasi ku jira axmed cumar muuye ayaa faahfaahinay
danjiraha jamhuuriyadda federaalk ee dalka suudaan mudane cabdirasaaq axmed shoole oo kulan la qaatay taliyaha ciidanka asluubta ee dalka suudaan sareeye guud xaatim al nuur cabduqaadir ayaa kala hadlay xaaladda maxaabiista soomaaliyeed ee ku jirta xabsiyada dalka kadib korbeer oo ugu tagay maxaabiis ku jirtay xabsiga koobaar danjiraha ayaa ugu mahad celiyey dowladda suudaan fulinta codsiga safaaradda ee ku aadan in lagu wareejiyo maxaabiista soomaaliyeed xabsigii hore ee ay ku jireen loona wareejiyo xabsi kale oo ay codsadeen arrintaas oo haatan ay fulisay dowladda suudaan dhankiisa taliyaha ciidanka asluubta ee suudaan ayaa ammaanay habka dhaqanka wanaagsan ee ardayda iyo weliba jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan dalka suudaan waxaana uu tilmaamay in lix qof oo keliya ay yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku jirta xabsiga dalka taas oo noqonaysa mid aada u yar markii loo eego tirada guud ee muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka suudaan sarreeye guud xaatim al nuur cabduqaadir ayaa safiirka ugu warbixiyey muwaadiniinta soomaaliyeed ee lixda ah ee ku jira xabsiyada dalka dacwadaha lagu soo oogay xukunka lagu riday iyo muddada ay haatan xiran yihiin danjiraha danjiro shoole ayaa u gudbiyey taliyaha ciidanka asluubta suudaan salaan iyo fariin uu ugu siday dhiggiisa soomaaliya sarreeye guud bashiir maxamed jaamac taas oo ku saabsan xoojinta iskaashiga iyo wadashaqeynta labada ciidan safaaradda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya khartuum ayaa xoogga saaraysa sidii ay xuquuqdooda u heli lahaayeen maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran dalka iyadoo la qaadi doono tallaabooyin sharca iyo diblomaasiyad ee ku aadan arrintan
sanid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo jooga magaalada garow ee xarunta maamulka puntland waxa uu kulamo la qaatay bulshada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo ku dhaqan magaalada garowe sida uu ku soo waramayay maxamed muuse tarsan
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan laftagareen ayaa la kulmay shacabka ka soo jeeda gobolada baybakool iyo shabeellaha hoose ee degan magaalada garoowe ee xarunta puntland guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland maxamed caydiid oo ka hadlay kulanka shacabka koonfur galbeed iyo madaxweynaha ayaa sheegay in ganacsatada koonfur galbeed ay kor u qaadeen fursadaha ganacsiga iyo kuwa shaqo ee puntland kuwaas oo la yimid goor hore hal abuur cusub
ganacsatada koonfur galbeed ee ku nool puntland waa ganacsato runtii dadaal badan akhlaaq fiicanna kuwa dhaqma shacabka ahdaaftooda ganacsi iyo tooda dhaqanna in badan meel mariya waxaanuna ka tirsanaynaa runtii mahad badan intay nala joogeen inay ku soo kordhiyaan waxyaabo badan oo shaqo ah deegaamada puntland dadkuna si fiican ayay la macaamilaan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi iyo guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere ayaa xusay in dadka reer koonfur galbeed ay door ku lahaayeen dhismaha dowladda soomaaliya kadib burburkii waxayna sheegeen in koonfur galbeed uu u soo baxay hogaamiye howlkar ah oo khibrad u leh hannaanka ismaamulka iyo waxwada qaybsiga
sababtaan idiin sheegayaa ee madaxweyne lafta gareen dowladdii anaa ku soo daray marka ardaykayga waay iskuulkii siyaasadeed ee qarannimadan baydhabo ku barbaarinay ardayda ka soo baxda wasiirree xildhibaana idin yihiin meel kasii joogaan dowladnimadii soomaaliyeed ee aan ra-iisul wasaaraha ka noqday ee kenya laga soo raray ee jowhar lagu tallaalay ee la raray baydhabo lagu waraabiyey ee bislaatee muqdisho gashay horta mahad ilaahay soo maa
shileedii maynayn dhamana aan guddoomiyaha gobolka baaya ahaa maysin ku codsaday adiisin reer arlaadum etingin reer puntland reer reer garow ini mataanay noo faday guddoomiyaha gobolkan aan sheegi jidid ku mid a baydhabo garow lambi gudud jidid ku mid a garowna baydhabo lambi madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan laftagareen ayaa sheegay in dadka gobolada baybakool iyo shabeellaha hoose ee ku nool puntland ay heleen baahiyaha asaasiga ah puntlandna ay xil weyn iska saartay walow uu xusay inaysan siyaasadda puntland door ku lahayn deegaanka walkaletiin dalkaletiin wala in muuqata in kulligiin qalbiga ka haytaan in nagataan mal nagadow ido dhulka gadada mindhisada daguursada dadka dhex gala hantida iyo ganacsiga iyo walwalba walkaweeldhada rungu wal allaale iyo walaayo kale xaquuq ah haysataan tii oo nololla haysataan tii bulshada haysataan wali dhammaantii siyaasadda maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka garowe
munaasabad shahaadooyin iyo abaalmarine lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waana arday soomaaliyeed sida uu ku soo warramay wariyahayaga cabdixakiin cabdi ismaaciil
munaasabad si hirsiraa loo soo agaasimay oo lagu qabtay howlka dugsiga eqre academy ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay maamulka dugsiga mucalimiin waalidiin arday siyaasiyiin culumo iyo marti kale xafladan ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday gaaraysa boqol toddobaatan iyo lix arday macalin qaasim oo ah maamulka waxbarashada dugsiga ayaa noo sharaxaya dugsiga iyo inta uu furan yahay
dugsiga mawaada iqra academy wuxuu hadda furin yahay muddo laba sano ah muddada laba sano ah waa xafladatan waa xafladeydii sanad guuridii labaad oo dugsiga u dhigaayo ardaydii dhammaystay hingaada iyo qur-aanka iyo ardayda kutubka tuxulafaadka ku qaadanayso dhanka kale xafladan ayaa waxaa kaloo jaasa lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaystay kutubka tajwiidka taasoo macalin ka ahaa macalin mukhtaar isagoo u duceeyey ardadii iyo waalidiintii ka soo qayb galay makaankan barakaysan oo aan isugu nimid weynaynta ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa aan weynaynayno ruux walba halkaa yimid ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiinayaa tallaabada uu soo qaaday iyo jidku uu soo maray rabbi subxaanahu wa tacala inuugu bedelo dariiqi jannada uu ku geli lahaa dugsiga iqra waxbarashadiisa kuma koobnaa hinkaada iyo qur-aanka waxaa kaloo uu ardayda lagu baraa mawaadda islaamiga waa kan macallin yaasiin oo ka warramaya
islamic studies-ka dugsiga qayb weyn ayuu ka yahay wixii saaka ilaa hadda halkan lagu soo bandhigayay kulligooda islamic studies ay ku saabsan yihiin laga soo bilaabo qur-aanka la akhrinayay tajwiidka la akhrinayay ingiliishka iyo carabiga la akhrinayay ilaa hadda wixii socday dhammaan waa wada islamic studies
xildhibaan injineer cabdikariin oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka hirshabeelle kuna hadlayay afka waalidiinta ayaa ka warramaya waxbarashada guud ee dalka iyo weliba tan qurbaha uu hadda ku sugan yahay aado wadankii way fiican tahay in ilmaha dhaqankooda hooyo lasoo baro way fiican tahay in ilmaha lasoo tuso in yacni maaragtay raaxadan iyo noloshan ay ku jiraan iyo maaragtay barwaaqadan ay jirto nin asiga ka daciifsan ka waxtar yar maaragtay ka dhaqaalo yar inuu horumarkan raadinaayo oo maaragtay higsanaayo maamulaha dugsiga iqra academy ustaad maxamed galaal oo ugu dambayntii soo xiray xafladda ayaa sheegay in aysan keliya waxbarashada diiniga ah ku barin dugsiga balse ay la socdaan ardayga waxbarashada kale ee maadiga ah qaybo fara badan oo waxaa ku jira cunugii islaami stadhigii maadooyinkii diinigaha sida cunugii looga bari lahaa oo hadda waxyaalihii ay soo bandhigayeen oo ad arkaysaan ay qayb ay ka tahay ee waxaan kaloo haddana hadda rabnaa inaan weliba ku sii darno laba barnaamij oo kalea rabnaa inaan ku sii darno waxaan ku dari rabnaa barnaamij lagula soconayo cunugii dugsigii waa ku fiican yahay laakiin in aan ardada dugsiga dhigata aan ka warqabi karno xagga maadigana cunuga meesha u maraayo xafladdan ayaa noqonaysa xafladdii labaad ee loo qabto ardayda ka qalanjabisay dugsiga intii uu furnaa cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka
barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisayo xarumaha danta guud ayaa si habsamila uga soconaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya meelaha haatan howlahaasi ay ka socdaan waxaa ka mid a tiyaatarka qaranka soomaaliyeed madbucadda qaranka iyo weliba madxafka waa maktabadda iyo madxafka qaranka soomaaliyeed waxaa ka qayb qaadanaya qeybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda haddaba howlihii ugu dambeeyey halka ay waxmarayaan wariyaha warbaahinta qaranka u qaabilsan arrimaha barnaamijka isxilqaan cabdirasaaq xaaji sulayman ayaa stuudiyaha ku sugan bal cabdirasaaq ka sheekay halka ay howlaha u marayaan
cali waad mahadsan tahay barnaamijka isxilqaan ayaa waxaa markii ugu horeysay uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu dhagax dhigay tiyaatarka qaranka laba iyo tobankii oktoobar sidoo kale wasaaraddii ugu horeysay ayaa waxay ka howlgashay afar iyo labaatankii oktoobar ilaa iyo afar iyo labaatankii oktoobar intii laga soo wareegay tiyaatarka waxaa ka socotay shaqo oo haddii aan tiyaatarka ku horeeyo dabcan saddexda dhisme ee tiyaatarka iyo madxafka iyo maktabadda qaranka saddexduba waa saddex dhisme oo kaabiga isku haya laba dhisme waxay ka soo jeedaan dhinaca waqooyiga maktabadda qarankuna waxay kasoo eegaysaa koonfurta oo iyadoo degmada xamarweyn ay ka tirsan tahay waxaa xusud mudan tiyaatarka qaranka inuu isaguna uu ku yaalo degmada warta nabadda sidoo kale madxafka qaranka oo isaguna aan ka fogeyn ayaa wuxuu ka tirsan yahay degmada boondhere markaa saddexda dhisme sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isaguna sidoo kale wuxuu dhagax dhigay sagaalkii disembar ayuu madxafka qaranka si rasmi u dhagax dhigay ilaa iyo maalintaasi waxaa ka socotay shaqo dardar leh shaqaalaha kala duwan ee hay-adaha dowladda oo hadda wejigii saddexaad ay ku soo biireen maamulka gobolka banaadir toddoba iyo tobanka degmo markaa shaqadu waxay maraysaa shalay ugu dambeysay tiyaatarka iyo maalmahanba waxaa laga waday rijigi baa lagu bilaabay waxaa ka muuqda bili aad u sarreysa oo la odhan karo dee halka laga soo dhaqaajiya calow iyo halkuu maanta marayo isuma dhowaa waa tahay cabdirasaaq marka laga hadlayo isxilqaan dadku waxay isweydiinayaan tani markii howshu ay bilaabatay isbedelada ka muuqda xarumaha danta guud oo dhismahaasi lagu bilaabay iyo adigu haddii aad u dhabagashay ama goobtii ayaad joogta maxaa kuu muuqanaya maxaa isbedelo ah marka aad fiiriso siday ahaan jireen dhismayaashu iyo imikadan la joogo
cali waad mahadsan tahay dee tiyaatarka markaan ku horeeyo tiyaatarka muddo bil ah ayaa wuxuu ka mid ahaa tiyaatarku meelaha uu burburkii dalku soo maray sida weyn u martigelayay tiyaatarka muddo bil ah ayay shaqaaluhu waxay ka gurayeen burburkii hadhaadiga iyo sidoo kale qashin hadda halka uu taagan yahay markaan iyada laftigeeda aan isdul taago tiyaatarka waxaa laga qabtay shaqo weyn hadda wuxuu marayaa dee in rijigii la marinayo dhisme haddaad aragto xaal
aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal waa waryahayaga cabdirasaaq xaaji sulaymaan oo warbaahinta qaranka u qaabilsan barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisiyo xarumaha danta guud raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuuna warkan idinkaga imanaya akhbaaradka caalamka dowladda maraykanka ayaa dacwad ku soo ogtay shirkad laga leh waddanka shiinaha wasaaradda cadaaladda dalka maraykanka ayaa dacwad dara waxa ay ka gudbisay madax shaqaalaha shirkadda teknolojiyada hawaai ee laga leeyahay dalkaasi shiinaha meng wen ju dacwadda laga gudbiyey waxaa ka mid ah wax isdabamarin lagu sameeyey bangiga iyo fiilooyin sharciga maraykanka ah oo la baalmaray iyo xatooyo loo gesay shirkadda teknolojiyada t mobile ee laga leeyahay waddanka maraykanka mister meng ayaa waxaa bishii aynu soo dhaafnay lagu xiray dalka canada kadib markii dowladda maraykanka ay ka dalbatay waddankaasi in la xiro mas-uulkaasi taasi oo xilligaasina lagu soo eedeeyey inuu in shirkaddu ay balmartay sharcigii cunaqabateynta lagu soo rogay dowladda iiraan hase yeeshee kiiskaasi waxa uu kiiskaasi ayaa waxa uu xumeeyey xiriirka ka dhexeeya shiinaha canada iyo maraykanka masermang iyo shirkadda hawaai waxa ay labaduba iska fogeeyeen eedeymahaasi loo soo jeediyey hase yeeshee lama oga jawaabta ay ka bixin doonto wasaaradda cadaaladda maraykanka dacwaddaas mas-uulka ay kusoo ogtay warkii dunida kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waa inaga intaa